Degmada Walaweyn waliba lahgabagabaya tobabara sanaadle kaasi Itoobiyaayanga aqoon-yahano shir duwan oo soo komidaya Sheekh Ibrahim Yuusuf iyo ardayda dhigadaasa jaamacadda Islaamiga ee Madiinatu Munawwara seminaarkan oo lahgabagabeeyay waliba ku faa'iideysadaya macalimiinta madarasooyinka qur-aanka kariimka iyo guud ahaan ardayda degmada Walaweynga iyo tuulooyinka hoos gooyanga iyadoona hagaman qaabadiya jaamacadda daarussalaama oo yakaaladaasa mujamaca ibnu shaafic ee degmada walawiinga xafladda shahaadada la ku gadoonsiiyay ardayda kaalimo hore ku galay iyo weliba ku qayb galaya macalimiin culmaawadiin aqoon-yahano waalidiin iyo qaybo shir duwan ee bulshada ankoreyntiiyo weliba ku hadalaya mas-uuliyiinta ku qayb galaya gabagabada seminaarka iyo ka dhiirgeliyeen iyo ka dadaalanga walbarashada ardaydunga inay waxbarashada ku dadaalaan oo ninka shaaraca daadan oo waxbarashadan fadaan inoo wal sheegtaan waxbarashada weli taraasan sheegtaan adduunya aakhira weli taraasan sheegtaan ayaa lain baahayo
alxamdu lilah calaa kulli xaalin maxaad ilaaha sugnaatay
hadalkayma badiyaw dadkii oo hurooyey culimmadii hore mashaayiqdii hore odayaalkii hore ayaa hadal dardaaran iyo mahadnaq iga soo jeediyeen insha allahu tacaalaa ani ma infurondha kore hambaliyo ardaydii afartii maalmood soo faa'iidaysideen imtixaankii galeen oo markaysan qaarsho kibaaseen awaalmarimsay doono dhammaantiyo yamaliya hambaliyo hambaliyo gaar ahaan ma i hambaliyayo waa gabdho gabdho aad i badayaan maadadan dhigaayo tafsiirka siddeetani koo gabar ahaayeen imtixaanka maatmitodow hal su'alin qaladne konton isagaal gawar walna ma qalad imtixaanka maadadan tafsiirkan dhigaayo shantii su-aal si saxan ku jawaabeen wiilalka lixday koow ahaayeen soddon iyo siddeed wiil ayaa timitodow silfaraay kusheene maadadaas hadduu arday dhammaantu hambaliyay darajays ilaahay subxaana wa tacaala kora weel waay yarfac illaahu aladiina aamanuu darajaat ilaahay darajooyin koray weel waay hadduu qofka caalimka ma simayaan iyo qofka jaahilka ah qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun dadka walbarad iyo dadka walbaran simiyaa maya ma simin jimmee waay marka waxaa marka u dardaaramaya ardayda oo ka kooban gabdha iyo wiililba in ay dadaalaan cilmiga hor u socdaan ilaa heer jaamacad ay gaaraan magister dictora ay gaaraan insha allahu tacaala halkan waxaa laga furay machad biidn illahi tabaara oo kumid ee gabdhowgay ku faa'iidaysatiya tobabarku oo la hagaabgabeeyaan mahanagday macalimiintii oo muddada tobabarka usa dareeriyo casharada siyaayanga ilaaha mahad iskuleey oo dowladan khayrka badan ilaahani waafajiyey alxamdulilah wax badanaa ku faa'iidna alxamdulilah wax badan wax badan al soo koobi karna mahadsanid kulli macalimiinta doctor ibraahim kulli markaa markasu dambaytana rajayaan inaan kusoo qayb galna dhammaan intaan inta kusii badantana rajayaan inaan kusoo qayb galaan gabdhaha kulli anoo warmaayo gabdhaha kulli wax badanaa ku faa'iidayn alxamdulilah tobabarkan oo sanadkii shanaada la qoobadiya ardayda la kabaraaya culumta islaamka iyadoona imtixaan lagu qaadaya dadkii ku faa'iidaysadaya